sheekay waa mahadsan tahay marka ugu horeysa waxaan salaamaa bahda saxaafadda oo ugu horeeya telefishinka qaranka iyo raadiaha haddaan dib ugu bilaabo su-aashaadi aan dib ugu laabto aan saxo ma aanan bilaabin hawshaan shaqada ah maantay ma aanan bilaabin shirkadda muddo dheeray soo waday qabanqaabada iyo nidaamka iyo siday wax ku bilaabi karto qalabka waxay keensatay sideed labaatankii bishaan bishii december waxay keensatay degmada dhulsamareed ayay keensatay qalabka runla iyo cagaf iyo grader marka runladu shan iyo labaatan tan sideed labaatankii aan keennay shaqaalihii u diyaargaroobi lahaa shaqadaasna waa diyaarnay shaqadu waxay bilaabatay sagaal labaatankii december two thousand seventeenkii wax kasta waa wadnaa waa dhisnay geeska gees runwaygu shaqo badan u baahnaa waa dayac tirnay rakaabo iyo runlayn iyo rushayn intaba waa ku wadnaa waana bilownay marka shaqadu si fiican ay hadda u socotaa maasha allah dadka deegaanka maamulka ka jira meesha degmada dhuusamareed iyo nawaaxiga aad ayay noo saacideen waaday noo soo dhaweeyeen runtii dad niyad fiican ayay ka muuqatay ayay ahaayeen marka hawsha halkaasaan marsiinaynaa hadda waana gebagabo waxaana ugu farxadgelinaa dadka dadka maamul goboleedka ummadda soomaaliyeed khaasatan maamulka gobolada golmudug in shalay ay kasoo degliyeen diyaarado tijaabo ah oo qalab agab siday u siday maamulka galmudug oo lagu soo dhaweynaa xafladii soo bixi doonto saddex tobanka tobanka wixii ka dambeeya ay diyaaradii koowaad kusoo degtay shalay galab garoonka mar labaadna ay kusoo degtay sagaal saac oo galabnimo ay kusoo laabatay
waa tahay guddoomiyihii shirkadda gacanta ku haysay airbortka dhuusamareeb ayaa tahay bal guddoomiye waxaad kaloo aad faahfaahin guud aad ka bixisaa hawshan ka shirkad ahaan idinku cidda gacan idinka siinaysaa
waxaan hawshan waxaan ku bilownay deegaanka maantii ma aha meelo badan oo international community ama hay-adaha waxdeeqaha meelaan la xirirnay oon qarash ka helnay ganacsato rag dhalinyaro ah oo deegaanka aada looga yaqaano rag qurbajoog oo ganacsato ah iyo rag muqdisho jooga isku biray fikradooda iyo caqligooda iyo awoodooda dhaqaalahooda ayay waxay kula heshiin maamulka inay geliyaan garoonka intay rabtana ha ku qaadato waktigii ay isleeyihiin maaragtay waa ku dhamaysateen kontraada la siiyey shan iyo toban sano in ay maaragtay sii cusboonaysiiyaan marka la fiiriyo yani waxqabadkooda ay ka qabteen garoonka aad ayayna runtii isku xilqaameen waa rag dhalinyaro ah oo degan deegaanka degmada dhusareed waana wadaan hawsha ayagaa waday oo iska saacidi
waa tahay hadda markaa sidaad ii sheegtay hawshii gabagabe ayay idin maraysaa waxyaabaha kale oo tallaabadan idin xigta oo shirkaddu ay ka qabanaysa xagga iyo dhismaha airbortka maxay tahay
waxay tahay maamul fiican inay kow marka ugu horreysana maamul fiican u magacaawdo oo gacanta ku haysa garoonka inay samayso terminaal terminaal laga soo dego oo dadku si soo maraan controol ah subax kastana shaqaaluhu oo joogto u noqdo garoonku si ay shaqadiisa u sii wato howlihiisa duulimaadka oo joogto ugu sii wato maalin kasta meesha haddii la ecleeyo waxyaaba badanaa yimaada dhibaato badanaa yimaada hadda waxyaabahan markaa oo shaqada aan ka bilaabna waxaa ugu darnaa oon kula kulanay yani inuu garoonku weysnaa gacan ku hayn weysnaa oo dadku aysan marnaba dib ugu soo laaban laakiin in gacan ku hayn joogto ah oo helo garoonku terminaal loo dhiso siliga security-ga ah oo lagu wareejiyo aan loo sameeyo garoon casriya oo ku yaala caasimad inuu noqdo
waa tahay tan kale wax kale oo shirkaddu caqabada ah oo xagga horumarinta garoonka iyo dhismihiisa ka haysta oo maamulka uu kasii codsanaya ama dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya ama guud ahaan dadka deegaanka ka soo jeeda oo aad ka codsanaysaan oo warbaahinta qaranka aad u marinaysaan miyaa jira
runtii waa jirtaa baahiyo badan waa jiraan oo loo baahan yahay garoonka iyo dhismihiisa iyo qaabkiisa loo baahan yahay baahiyo badan waa jirtaa hase haatee baahidu dowladda federaalka soomaaliyeed runtii dadaalnimada ay muujiyeen ama dowladda galmudug dadaalada ay muujiyeen iyo shaqooyinka ay ku jiraan ayaa tiro badan ama aysan dabooli karin baahi badan laakiin waktigaan xadirka waxyaabahan ugu baahana waxay tahay in garoonka nagala caawiyo dhinaca security-ga waxyaaba badanaa jira hadda dadka deegaanka oo kale weli la faansiiyey garoonkan inuu garoon yahay oon la soo gelin xagga security oo kale silib lagu wareejiyo in nagala caawiyo markasta talooyin nala siiyo talooyin dadku shaqaalaha deegaanka aan u helno training tababar qabka garoomada looga adeego baarkinka oo kale diyaarad marka soo degto dadka maaragtay hagi lahaa waxyaabo badanaa jiraan laakiin codsiyadeena dambe ayaan kusoo dari doonaa dowladaha galmudug madaxweyne axmed ale geele xaas waa wada hadalnay habeen dhaweed marka marka insha allah markii xafladda la qabto ayaan wax walba aan soo gudbi doonaa waa tahay su-aasheedii ugu dambaysa maadaama shirkaddii hadda hawshan dhisitaanka iyo qurxinta iyo hagaajinta guud lagu samaynayo airborka dhowsamareeb aad madax u tahay ma shaqooyin caynkan oo kala oo shirkadda horey ay uga soo shaqaysay ayaa jiray mise shaqadan waa tii ugu horeysay oo xagga airborka ku saabsan oo ay qabato
shaqooyin dhismo ah oo shirkadda hore usoo qabatay waa jirtaa kulan construction and management muqdisho ayay kasoo qabatay deegaan ahaanna deegaankan ayay ugu tala gashay inay ku baahiso xirfadeeda iyo aqoonteeda garoon keliya kuma saabsana shirkadaano jidadka nidaamka naqshada inay u bixiso jidad magaalada inay dayactirto jidadka ama ay dhisto oo habayso mustaqbalkana waxay ku fakeraysaa inay kasoo saarato qayb laamiga ama blant inay ka samayso lagu kulleeyo laamiga ay toos halkan u keento laga helo gobolada dhexe oo dhan in laga helo saldhig ay meel xero weyn oo laamiyada laga laga sameeya looga helo meeshaan ayaan ku tala jirnaa waa tahay kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha shirkadda kulan oo gacanta ku haysa dhismaha airbortka dhuusamareeb ee maamulka galmudug xareed macalin axmed oo la hadlayay warbaahinta qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya